gudoomiyaha degmada xamar jajab oo kaashanaya hogaanka qaybta dhismaha ciidanka booliska soomaaliyeed ayaa degmadaasi ka bilaabay wejiga labaad ee dhismaha xabsi loogu talagalay in lagu xiro haweenka maxaabiista ah xabsigan ayaa muhiim u ah haweenka maxaabiista ah maadaama markii hore lagu xiri jiray meelo aanan habbooneyn maxamed sheekh cali isxaaq taliyaha hogaanka ciidanka dhismaha booliska soomaaliyeed ayaa sheegay inay si dhaqso ah kusoo gebagabayn doonaan dhismaha xabsigan kuwagaan dhismahaanna waxaa waajib naga saaran wejigii labaada saaka noo bilowday inta kalena sida u dhaqso badan baan aan kusoo gabagabaynana hadduu ilaa yidhaahdo qaybaha kale oo weliba caddi ku koobanna waa ka soo qaybgeli doontaa idinkoo saxaafadda ah markaan dhammayno xabsigan xamar rajab waxaan ku xijin doonnaa inta kale hodan iyo iyo holwadaag iyo xamar iisheeg waa beri iyo dhammaan inta weliba caddi hoos timaada markaan aadaana u mahadsan tahay gudoomiyaha degmada xamar jajab ismaaciil maxamed ayaa uga mahad celiyey hogaanka ciidanka dhismaha booliska soomaaliyeed doorka ay ka qaadanayaan dhismaha waanu ku faraxsannahay runtii haddaan nahay maamulka degmada xamar jajab waxaan mar kasta garab taagannahay oo garab noo ah ciidanka booliska soomaaliyeed khaasatan saldhigga degmada xamar jajab bulshada ku dhaqan degmada xamar jajabna waxaan ugu baaqayaa in kaalinkooda inay soo buuxiyaan garabkooda oo saldhiggan dhismihiisa xabsigaas ay nagala qayb qaataan waxaan sidoo kale u mahad celinayaa taliyaha qaybta weliyo cadde saaxiibkan farotol oo runtii asagana mar walba nagu garab taagan naguna dhiirigeliya howlaha ka socda saldhigga xabsigan ayaa horey waxaa u dhagax dhigay taliyaha ciidanka booliska soomaaliyeed iyadoo oo loogu talagalay in lagu xiro haweenka